munaasabad ay ku qalinjibanayeen arday dhammaysatay barashada xifdinta qur-aanka kariimka iyo culuumta shareecada kana aflaxay macadka nuur al islaam ayaa lagu qabtay magaalada garowe waxaa ka qayb galay munaasabada maamulka macadka waalidiin macalimiin ardayda munaasabada loo qabtay ee marti sharaf kale xasan nuur cismaan yuusuf maamulaha macadka nuur al islaam ayaa ka waramaya ahmiyadda munaasabadan kelimadaydu waxay ku saabsanaan doontaa insha allahu tacaala macadka iyo ardadaan qalinjabisay maxay ka qalinjabiyeen heerkooduse muxuu yahay shahaadada ay qaateen maxay tahay dad badan baa laga yaaba inay su'aalahaasoo dhan isweydiinayaan ardada haddaan ku bilaabo level ahaan waa secondary waa maaragtay dugsi sare oo shareeca ah waxaana ku lamaan maadigii isagana waa ku lamaan yahay qaar ka mida marti sharaftii ka qayb gashay munaasabadda ayaa ka sheekeeyay ahmiyadda barashada qur-aanka kariimka iyo xifdintiisa waxaan isku dardaarmaynaa shay la isku dardaarmo shayga ugu qiimaha badan loona dardaarmay dadkii hore iyo dadkii dambeba waa taqwada ilaahay taqwada ilaahay shay aad iyo aad u cajiiba weeye waxaa lala tago oo lagala taga adduunka oo aakhare lala aadana waa ilaahay cabsidiisa oo wax ku taraysa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun insiga iyo jinka uma abuurin inay aniga i caabudaan maahan marka waxaan isku dardaarmaynaa cabsida ilaahay inaan mar kasta iyo meel kasta aannu joogno ilaahay ka cabsano nebigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ilaahay ka baq meel kasta aad joogtid meel kasta
dalakan iyo dalakanna aan in badan arrimaha qaybtooda aan xogaal ka ahay baa waxaan soo jeedinayaa waalidiinta u badan haddeer jooga goobta hooyooyinku u badan yihiin gabdhuhu allaha khayree iyo aabbayaasha wixii ka jooga iyo ardada jebisay iyo kuwa haddeer ku jira cilmiga waxbarashada qur'aanka iyo cilmiga waxbarashada macadka waxaan u soo jeedinayaa sida dhaqanka soomaalidu ahaan jiray reerku haddii uu guuro oo abaar ka guuro sida maanta oo kale zamanka xilliga aynu kaga sugannahay oo kale naqana u guuro reerkaas haddaan waayeelkii usuusan uusan loo har noqon meelaha qaybtood kuma nastaho ma dego dufcaddan ayaa dufcaddii koowaad ee ka aflaxdo macadka nuur al islaam tan iyo markii la aasaasay